waxbaridda iyo soo saarista jiil cusub oo aqoon-yahano ah waxay kaalin weyn ka qaadanaysaa horumarka waxaana waxbarashadaasi udubdhexaad u ah macalimiinta macalimiintu waa kuwa gudbinaya ama ku faafiya waxbarashada adduunka oo dhan taniyo inta taariikhda la xuso waxaa jiray mar kasta macalimiin iyo dad aqoon leh oo dadka kala dagaalama jahliga islamarkaana waxbara qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa mahadcelin u jeediyey macalimiinta wax ka dhiga iskuullada ku yaala degmada islamarkaana ugu baaqay bulshada inteeda kale in garab istaag loo muujiyo macalimiinta faysal ibraahim maxamed macalimiinta horta boqol kiiba boqol aad iyo aad baan u mahad celinaa sababtoo ah waxaa weeyaan dadka ee wax wax baro macalimiinta khaas ahaan waxay yihiin waa labdhabar oo caqliga bili-aadanka ee waxbarashada ayaa ku bixso sababaha ay dadka bili-aadanka mararka qaarkood ay usoo halqaadaan waxaa ka mid ah inay ku tilmaamaan qofka bili-aadanka ah saddex siyaabood ay u sameeyaan ay dhahaan saddex siyaabood qofka bili-aadanka way ku imaataa inay yacni dhahaan hadda qofka bili-aadanka ah ee jabana jabana kow kabana kabana labo jabana kabana saddexdaasba bili-aadanka aad iyo aad waa soo hadal qadaan marka micnihii markii la dhahay arrimahaas waxay dhaheen jabana kabana nin oo iska xogo nin iska dadaahsanoo mahadla iska ahaayo reeraha ee meelaha iska joogjoogi jiro iska hoosiyey wuxuu barana wuxuu kusoo baxaa nin haliyey oo halkar ah wuxuu noqday jabana oo ahaa kabanuu kusoo darsadayba ee jabana jabanana waxaa waaye dadka oo hadda laleeyahay xoogo maskaxda ka yar markii wax la baro waxay noqonaya igana haliyey kabana kabana dadka la lahana waa nin asagoo dee markii horeba fikirkiisa iyo maskaxiisa aad ay fuul u tahay dhashi oo wax sii bartay horta waxbarashada wax lasoo koobi kara ma in macalimiinta waxaan leeyahay doorka ay dhoobley ka qaadanayeen isbedelkii sida hore iyo hadda isbedelka jira wax hal iyo laba lasoo koobi kara ma ahin waxaan leeyahay macalin kasta oo arday waxbara ee dadka iyo dalka wuxuu yahay labdhabar magacaygu waa jaamac siyaad maxamed runtii macalinku waa hagaha koowaad ee nolosha ama ayaa mustaqbalka ardayga ama cunuga macalinku sidiisoo waa toosiyey tarbiye ama barbaariye sidaan u naqaano kastoo macalimiinta maanta aynu ognahay marxalada ay ku shaqeeyaan laakiin haddana macalimiinta ma dadaal yaro oo mar walba waxay ku dadaalaan dee arday ama waan ognahay macalinku wuxuu u yahay sida wiilkiisoo kale ama degmooyinka ula tartami lahayn mar walba ay ku dhiirigeliyaan runtiina waa arrin aad iyo aad u boogaadin mudan in macalimiinta ayagana ajira xasanaad allaha ka siiyo si kastaba ha ahaatee macalimiinta waa kuwa gaarsiiya bulshada himiladeeda runta ah oo ka badbaadiya bulshada ay dhex joogaan mugdiga iyo jahliga islamarkaana gaarsiiya ummadda bararaha cilmiga